iyadoo magaalada jowhar ay ka socdeen ciyaaro lagu loolansiinayay kooxaha ka dhisan afarta xaafadood ayaa haddana waxaa dhowaan tuulada koonga ee hoos timaada jowhar ee caasimada hirshabeelle waxaa ka bilowday ciyaaro loogu talagalay isdhexgalka bulshada waxaa soo qabanqaabiyey guddoomiyaha tuulada koonga iyadoo tuulooyinka inta badan ay ka mid ahaayeen kuwa qayb ka ah ugu horeyn waxaa madasha ay ciyaartu ka socotay ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka tuulada koonga maxamed shariif muumin asigoo ka hadlay ahmiyadda ay ka leeyihiin in ay tartamo ku aadan kubadda cagta ay u qabtaan ciyaaryahanada kasoo jeeda tuulooyinka qaar iyo tuulada koongo asigoo guddoomiye ku-xigeenka tuulada koonga ku daray in rajo wanaagsan ay ka qabaan sidii ay ku gaari lahaayeen heerkan ka duwan sida uu reediyo isnaay u sheegay
halkan waxaan ka bilownay ciyaara kubadda cagta ah annagoo markaas ugu dan lah isdhexgalka bulshada deegaanka tuulooyinka intaba kooxaha way badan yihiin ugu yaraan waxay ugu badan yihiin toban iyo laba kooxooday ka kooban yihiin horta laba iyo toban kooxooday ka kooban yihiin waxayna ka kala yimaadaan tuulooyinka magaalada inta ugu badan intaas waaye iyo tuulida koonge tartankan horta waa ku dadaalnay waxaan rabnaa inaan juhdi kusii bixinno si uu markaas uu noogu sii ballaarto meesha hadda ay marayso meel ka fiicanne aan geersanno haddii alla yidhahdo insha allah ciyaaraha kubadda cagta ayaa waxa ay inta badan ka qayb qaataan isdhexgalka bulshada iyadoo dhowaan ciyaaryahanada maamulka hirshabeelle ay sanadkii labaad guuldare kala kulmeen tartamada maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir